waa mahadsan tahay walaal shirkani waa shir looga hadlayey horumarinta dhaqaalaha badaha iyo webiyada ku jira iyo dhowridooda oo dhib iyo boluushon iyo qashin lagu shubo in laga dhowro kalluunka la hormariyo iyada oo loo arko in mustaqbilka bani aadamka xagga nafaqada ay ku jirto badaha marka shirka kani wuxuu ahaa shir ay dowladda canada dowladda jaban iyo dowladda kenya oo iyadu martigelisay ay soo wada qabanqaabiyeen waxaa wuxuu u yahay waa shirweynihii ugu horeeyey arrimaha dhaqaalaha badda iyo biyaha wixii la xiriir oo dhan looga hadlayo waxaa ka soo qayb galay dalal tiro badan laakiin waxaa kaloo iyaguna ka soo qayb galay dad aqoon-yahano ah bulshada rayadka ah kambaniyo hay-adaha dunida kuwa badanoo ah adigu dad toddobiyo toban kun oo qof lagu sheegay ayaa saddexdii beri oo shirku socday ka qaybgelayay waxaana shirkuna wuxuu gogolxaar u yahay shirweyne laba kun iyo labaatanka la rabo in lagu qabto dalkaas portugal
idinka soomaaliya maxaad la tagteen oad ka jeediseen shirka
annagu soomaaliya madaxweynaha ayaa maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hogaaminayey waftiga ka qayb galay oo ay ku jireen wasiiro badan iyo dad kaloo madaxa sida wasaaradda kaluumaysiga wasaaradda wasiirka kaluumaysiga wasiirka dekadaha iyo khayraadka badda iyo iyo wasiirka ganacsiga iyo wasiir dowlaha xafiiska madaxweynaha xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsan arrimaha bii-ada ama environmentiga ayaa ka qayb galay iyo aniga madaxweyne wuxuu ka soo jeediyey khudbad aada loo jeclaystay oo loogu riyaaqay taasoo ku saabsanayd soomaaliya oo leh xeebta qaaradda africa marka laga reebo laga reebo jasiiradda madagaskar la yihahdo xeebta ugu dheer soomaaliya oo leh oo baddeeda uu ka buuxo khayraad laakiinse ay tahay bad mararka qaarkood loo gafo la abyus gareeyo oo khayraadkeeda si sharci daraa loo daldasho mararka qaarkood la yidhaahdo sunbaa lagu shubaa mararka qaarkood dee wixii ka dhashay byrasigii iyo burcadbadeednimadii iyo ay jirto iyo iyada oo xataa mararka qaarkood dhaqdhaqaaq ama socod aan sharci ahayn badahaas lagu maro sidaa daraaddeed madaxweynuhu wuxuu kaga hadlay khudbadaas soomaaliya muhiimadda ay maxaa la yidhaahdaa baddeedu leedahay waxayna waxayna ahayd mid aada loo soo dhoweeyey oo loo jeclaystay dhanka muhiimadda marka laga fiiriyo maxaa muhiimada shirkan uu soomaaliya u leeyahay
wuxuu u leeyahay sidii aan soo tilmaamay maadaama uu adduunkii dareensan yahay muhiimadda badaha iyo biyuhu leeyihiin webiyadu innaguna aynu nahay dalka qaaradda afrika ugu xeeb dheer meel istraatiijigana ku dhaala oo bada dhowriya ku kulmaan amen redsiga iyo iyo indian oceankuba ku kulmaan baddeenana khayraad ka buuxo waxaynu noqonaynaa dalalka aadka loo daneeyo oo isha lagu hayo ma garanaysa waxay haddii baddeena khayraad ku jira noo lainoo horumariyo oo gacan layna ka siiyo inagunaynu ku dadaalana waxaynu noqonaynaa iska daa inaynu inagu ka kaaftoonno inaynu maaragtay dadkeennu baahi ay qabto ama aynu dakhli inu waddankaynu ku horumarino inaynu weyno iska daaye dunida oo dhan baynu gacan ka geysan karnaa xataa sidaynu u quudin lahayd marka muhiimadda soomaaliya ay leedahay ayaa aada u korodhay ama kor ugu kacday marka la fiiriyo meeshaynu ku naallo iyo badda aynu leenahay madaxweynuhuna arrintaas ayuu tilmaamay
gabagabada shirka maxaa la filayaa in laga soo saaro shirka waxaa la filayaa inuu ka soo baxdo iyada oo la fahmay oo la adkeeyey hoosta laga sii xariiqo muhiimadda ay badaha iyo biyuhu webiyadu leeyihiin ilaalintooda iyo horumarinta khayraadkooda iyo in la ogaado dalalku sida ay u kala muhiimsan yihiin adduunka maaragtay badaha leh